Munaasabaddan oo ahayd mid xarigga looga jaray isbitaalka Gurmud oo taabagelaya ururka Global G sodon iyo lix, ayaa lagu qabtay deegaanka Samowag ee qiyaastii boqol iyo konton kiilomitir dhinaca bari kaga beega magaalada Hargeysa. Ujeedka loo hirgeliyay isbitaalka ayaa waxa ay ahayd in uu deegaanka uusan lahayn xarun caafimaad oo loogu adeego hooyada iyo dhallaanka. Baxnaan Xaaji Aadan oo ka mid ah madaxda ururka Global G sodon iyo lix oo xarigga ka jaray xarunta cusub ayaa ka warbixiyay heerar kala duwan ee soo maray isbitaalka.
anigoo ka wakiila markaa gudoomiyaha guud ee gurmad gudoomiye maxamed ismaaciil iyo xogeyaha guud nagiibe yuusuf iyo guddidiiba badhna xaggan joogaan badhna maqan yihiin dhammaantood kana mida mustadmeedka ururkaas waxaan doonaynaa maanta inaanu wareejinno dhakhtarkii uu sheegay gudoomiyuhu ama isagoo markii hore ka qabyoobay magaaladu isku dayday itaalkooda inay dhisato laakiin uu ka qabyoobay inaannu qabyo tirno qalabkiina keenno ayay kaliftay maasha allah tabaarakallah maanta qalabkiina waa u dhanyahay dhakhtarkiina waa dhammaystiran yahay sideedabana guddidaasi ama ururkaa gurmud la yidhaaho oo bari ilaa galbeed ka shaqeeya arrimaha reeraha iyo reerka wixii marba uu ka caawin karo waxa uu ugu horraysiiyaa dadka sidiinna wax qabsanay iminka idinkoo kale lebi sagaala waxdhistabaa istiraahdeen ilaa litirkaa gaadhsiiseen waa dadaasheen magaalo kale oo iyana barigaa ku taalo la yidhaha gaacid oo sidaasoo kale iyaguna wuu ka qabyoobay iyaga naftooda waanuu dhammaystirnay insha allah biidni illahi alkariim iyaga naftoodana waanu tegi doonaa waana u soo xidhi doonaa Qaar ka mid ah bulshada ku nool deegaanka Sabawadaag ayaa u mahad celiyay ururka Global G sodon iyo lix.
dhisigiis ay noo saareenna baarakallah fiikum maalin waan uga mahad celinaynaa waa dadka iyagii waxay nagu soo caawiyeen inay dadkooda ku tareen aad iyo aad baan ugu ammaanaynaa waxaanan leeyahay cid kasta oo ka soo caawisay oo ka- gacan ka soo geysatay khayr iyo xasanaad allaha siiyo tidhiibay halka maraysaa aad iyo aad baa u mahadsantihiin kaa gurmud buu la kaashaday qabyadii isagaa intaa noo qabtay iyo gurmud iyo ururkaa aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa waana dhakhtarkii dadweynaha maantana guddoomiyaha degmaday ku wareejinayaan iyo guddidii magaalada dhakhtarkaas wuxuu u baahan yahay shaqaalihii barandihii dayarkii wax alla waxaana waxaanu ka rabnaa wasaaradda caafimaadka iyo dowladda xukuumadda somalilan